markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah quruxsaadiya muuqaga indhaha ku mashquula midabkaagiyo jaha qoraxda ka masayrta
waa qaybtii u dambaysay waraysi uu barnaamijkan cawiiqamar sugaani sidoo kale waxaan idiin hayaa oo aynu ku wada caweyn doonnaa magaalo caana ooyada iyo maayarkaygiiba jiir amaba doolli looga taaglaayahay iyo weliba waaye waaye iyo codka ah sahre abuukar sahre dawo barnaamijkuna waa caweyska washington waan ku bilowna dhegaystayaale sida ay qortay wakaalada wararka ee associated press qof kasta oo maayar ka noqday magaalada caanka ah ee dalkan maraykanka ku taalee new york ayay taariikhdiisa wehelisaa amaba ay ku lamaan tahay dagaalka uu la galay jiirka amaba dooliga waa qofa sida uu yaqaanee hase yeeshee waxay wakaaladu sheegaysaa in duqa amaba maayarka hadda xilka haya oo lagu magacaabo eric aadamis dagaalka uu kula jira jiirku uu noqday mid yaabkiisa leh isagoo sharciga hortegay khamiistii markii labaad si uu iskaga difaaco laba ganaax oo ay u jareen waaxda caafimaadka oo isla isaga uu maamulo kuwaasoo u cuskaday ganaaxaasi inuu fursad siiyo jiir yaryar inuu ku noolaado hoygiisa oo ku yaala brooklyn oo ka tirsan magaalada new york maayarka oo arrinta ganaaxa doodiisa khadka telefoonka kaga qayb qaadanayay ayaa iska caabiyey waxyaabaha uu soo ogaaday qofkii waaxda ka socday oo ahayd inuu soo helay godka jiirka oo ka qodan xayndaabka guriga iyo weliba jiir amaba doolli hor leh oo ku qulqulaya taangiga qashinka lagu rida ee hoyga maayarka sidoo kale warqad yeedhma ayaa sida wakaalada wararka ee associated press ay xustay la qoray bishii disembar toddobadeedii taasoo timi maalinun kadib markii sarkaal kale uu dib ula laabtay ganaax dhana saddex boqol oo dollar oo loogu jaray inuu ku guul daraystay xakamaynta tirada jiirka ee isla dhismahaasi tigidh kasta oo loo jaray ayaa la xusay inuu noqon karo saddex boqol oo dollar hase yeeshee sida wakaalada wararku ay qortay duqa magaalada new york ayaa dhinaciisa iska fogeeyey eedaasi ah inuu hoy u noqday jiirka amaba dooliga isagoo xusay inuu leeyahay koox u gaar ah oo gurigiisa baadha kuwaas oo aan helin waa calaamadaha oo la xidhiidha inuu jiir ku nool yahay isagoo xusay inuu sida oo kale lacag ku bixiyo in bil kasta la baadho islamarkaana sanadkiiba uuba ku kharash gareeyo lacag gaadhisa toddoba kun oo dollar si uu guriga u noqdo mid nadiifka ah jiirka amaba dooliga duqan magaalada new york ayaa sanadkiisii u horreeyey ee uu xilka hayay bilaabay halgan ka dhan ah hubka iyo weliba dadka derbijiifka hase yeeshee jiirka amaba dooliga ayaa u muuqday mid arrintaasi ka faa'iidaystay iyadoo uu maayarku hadda ku guda jiro waraysiga dad soo codsaday qofkii qaban lahaa jagada agaasimaha cidhibtirka jiirka hawshan la dagaalanka jiirka ayaana ahayna mid maayarka hadda xilka haya uun ku kooban hase yeeshee maayarkii isaga xilka ugu horreeyey oo lagu magacaabi jiray bill de blasio ayaa sida wakaaladu xustay isaguna tobannaan milyan oo dollar ku kharash gareeyey si uu u yareeyo tirada jiirka amaba dooliga gaar ahaan meelo gaara iyadoo tallaabooyinka la qaadana ay ka mid ahayd in qashinka markiiba la qaado guryaha baadhitaana lagu sameeyo sidoo kalena la beddelo kaarbadka amaba shamaca qolalka qaybta hoose ee guryaha arrintan ayaana marka laga imaado dhibta uu magaalada ku hayo jiirku sidoo kalena warbaahintoo ka hadashay ciwaanba uga dhigtay ina dagaalka jiirka iyo maayarku uu hadda noqday mid shakhsi ah marba haddii xaalku uu marayo inuu xaafadiisii godadka qotay inta aynaan dhegaystayaal u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu ku wada nasanno codka fanaanada saara dawow
So
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay sahra abuukar saare dawo islamarkaana barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaana kusoo dhowaataan qaybtii u dambaysay waraysi ay wariyahayaga sagal mustafa la yeelatay fanaanka qamar sugaari kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka waxaynana dhegaystayaala si aanba qaadi doonnaa halkii toddobaadkii hore oo inoo taagnaa waraysigu
sidaa dhudi lodhamiye korkeyda dhalala ka nurika dehiya midab keda dhinka korkan dhugashada ku daalay waxaan garab dhigana waayay ayaan dhegagii isqoobay afkan dhawaaqii ka waayay shantan dhabankayga saaray reediyo bidheerajaha dhalaalkiyo midabaskeeda dhexdhiyana sahaqiyasta korkeediyo dhuuxan nurka tallaabadha baadisteeda dhegtiyala yaha israaca daayihiku luma wareeray dhegtiyala yaha israaca daayihiku luma wareeray daayihiku luma wareeray daayihiku adab mooya halkan maraayo ku dhumaya sida loo abuuray xiska dhufata ku haysay marku dhaka fari ka yaabay malaha tani waa dhammaysa isnabiyaadan malaha dhabishani waa qof gaara gelikuma una konka dhabishani waa qof gaara gelikuma una konka waa tahay qamarow haddii aada madaxweyne noqon lahayd matalanba haddii aad xilka qabato waxyaabaha ugu horeeya eed jeclaan lahayd inaad wax ka qabato maxay noqon lahayd
haddii aan madaxweyne noqon lahaa tusaale ahaan waxaan xoogga saari lahaa in dhaqaalaha dalkayga aan kor usoo qaado oo dee imika adduunka dhaqaala la isku dhaafay kaabayaasha dhaqaalaha iyo nabadda inaan ka shaqeeyo baan labadaas aan xoogga saari lahaa maasha allah weligaa cunto aada karsatay ma cuntay haddiise lagu casumi lahaa qamar muxuu jeclaan lahaa cuntooyinka inuu cuno
haddii lay casuumi lahaa amaan cunto samaysan lahaa labadaba waxaan ka dhigan lahaa hilibka geela cabitaanna waxaan ka dhigan lahaa caanaha geela marka laga yimaado waxaa jirta waxyaaba yaroo aan iska sii jecelahay oo ay ka mid tahay biizada iyo dee beriiska soomaalida oo dhan jeceshaha aada weyn waxagaag markan waxaynu ku nasinaynaa dhagaystayaasha heesta shukri oo weliba anigu si gaara aan u jecelahay heestaasi bal waxyar codkaaga dahabigaa naga maqashiy shukriyey naftadi dhiirisa ku tidhi dhakhtarkaygii ma dhalan dunidani ma dhalan agitaada qofaan dhigaa agitaada qof aan dhigaa yaa salaam heestaasi shugri iyo codka dahabiga ee qamar sugaani ayaynu ku nasan doonaa dhegaysa haboon
dayaxan wax ku daawaday wadnaha dhaqaaqaya
hagaag qamarow barnaamijku gebagaba ayuu kusii dhow yahay heesahaagana ka gayoon mayno dhegeystayaashuna si fiican ayay noola haystaan oo u xiiseynayaan codkaaga dahabiga ah gebagabada maxay tahay fariinta aada halkani u marinayso fanaaniinta iyo weliba taageerayaashaada iyo weliba heestii aad noogu soo xidhi lahayd fanaaniinta iyo bahda fankayga ku xidhan ba waan salaamayaa waxaan leeyahay malaayigta hayd jeclaata meel kastoo daafaca caalamka joogtaan waxaan leeyahay aada baan idin salaamayaa marka hore waxaan leeyahay dee bulshada soomaaliyeed ha noqoto mid isku xidhan walaalnimada iyo waxa ka dhexeeyana ay weyn yihiin waxay kala aaminsan yihiin iyo waxyaabahay kala doorteen iyaga u taallaan laakiin dhiigga iyo midabkuba waa inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed ay ka midaysan tahay iyo dareenka walaaltinimo waxaan kusoo xiriiraa heesta la yidhaahdo malabo quruxdaadiya muuqaga indhaha ku mashquula midabkaagiyo jaha qoraxda ka masayrta
niyadaha niyadaha ka mabsuutaha nabdigaad nabdigaada mulkidaale kama maarma agtaada
guud ahaana barnaamijka cawiska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo